إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay guddoomiye waaxeed iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday ciidamada shisheeye uganda ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday mid ka mida goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoona dhaawacyo loo geystay dad ku sugnaa halkaasi bannaanbaxyo ballaaran oo lagu difaacayay nebiga salaallahu calayhi wasallam ayaa maalintii shalay waxay ka dhaceen magaalada burco ee gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa dowlad sharci ah u soo xirtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha hubeer ee ku sugan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa ka cabanaya dhibaatooyin iyo nolol xumo ku haysato waddankaasi iyadoona ay sii kordhayaan boobka lagu hayo xarumahooda ganacsiga ololo nadaafadeed oo lagu hagaajinayay waraha biyaha iyo sidoo kale waddooyinka ayaa laga sameeyey deegaanka kunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ciidamada booliiska maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin madow ah iyagoona dhaawacay tobannaan kale oo dhigayay dibadbaxyo karan ah askarta booliiska ee geystay falkaasi قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa subaxnimo arbacaa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay guddoomiye waaxeed iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah waxay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho howlgalkan gaarka ah waxaa lagu beegsaday mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro mas-uul lagu magacaabo ibraahim cali colow oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgalka sida ay ku warramayaan ila lagu kalsoon yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah waxay u sheegatay mas-uuliyadda howlgalkan gaarka ah ee maalintii shalay ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada kaxda oo saxaafadda la hadlay wararka kadib isagoo ay ka muuqato cabsi ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa guddoomiye waaxeed ee degmada ka tirsan shaka lagu dilay waaxda shanaada shiinka dheer guddoomiye waaxda shanaada shiinka dheer marka meydkiisii ayaan guri madu samaynay goobtii lagu dilay goobtii markaan tagno meydka aan u tagnayna markaan soo istaaga gaarigii lala beegsanala beegsaday anigii iyo maamulka iyago aan kala maqnayn marka gaarigaana lagu farxiyey alxamdulillah lakin aniga waa nabad qabaa dib badan weyn dib badan dib badan baa lakin meeshaas ka dhacay ma ma xaqiijin karno insha allah dib baan ka faahfaahinayna laga amnigaan hawshaas gacanta kula jira weli weli weli saan idiin sheega waay weli waxaan xaqiijin karna ma jiraan insha allah waana dibaan kasoo faahfaahin doona iskastaa dhaawac waa jira laakiin ayagana insha allah waan waa sidaa idin sheega dibaan ka faahfaahin doona waxaa sugan hawsheeku kudijirna hadeer magaalada muqdisho waxaa si joogtaha uga dhaca howlgallada gaarka ah iyo kuwa tooska ah oo ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu beegsanayo xubnaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka dhanka kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee uganda ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weerarka oo dhacay habeen hore islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu dhaawacay shan askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta ee ku sugan qoryooley waxaana la rumaysan yahay inuu jiro waxyeello gaaray qaar ka mida gaadiidka gaashaaman ee yaalla xerada weerarka lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa si joogtaha ula kulma weeraro iyo qaraxyo waaweyn oo lagu beegsanayo xeryaha iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin kuwaasoo ay fulinayaan dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaaladan ayaa habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka jannaale owdhiigle iyo sidoo kale deegaanada calamada iyo ceelasha biyaha waxaana dagaaladaas ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaare xooggan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weerar xooggan ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka usingow dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday mid ka mida goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoona dhaawacyo loo geystay dad ku sugnaa halkaasi faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi maalintii shalay ciidamo uu hogaaminayay guddoomiyaha degmada howlwadaag ee dowladda federaalk ayaa weerar ku qaaday iskuul ku yaala magaalada muqdisho halkaasna waxay ka geysteen dhibaato ba-an iskuulkan oo lagu magacaabo hayaan ayaa waxaa la sheegay in guddoomiyaha degmada howlwadaag uu doonayay inuu biyo wasaqaysan ku furo kuwaas oo fadhiya meel biyo fadhiisin ah macalimiinta iskuulka ardayda iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda ayaa arrintaas ka dhiidhiyey iyagoona is-hortaag ku sameeyey falkii liitay ee uu damacsanaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa macalimiinta iyo ardayda ku dalbaday ciidamo kuwaasoo dhaawacyo dadka gaarsiiyey waxay sidoo kale dadka ka dhaceen taleefano iyo hanti ay wateen markii ay ciidanka soo galeen iskuulkana jawiga sidan ayay u bedeleen qaar ka mid ah macalimiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa cabashadooda gudbiyey halkan waxaa noogu yimid guddoomiyaha degmada howlwadaag mustaf markii aan la hadalnay oo nidhe maxaad halkan ka samaynaysaa biyaha naga jooji wuxuu yidhi waxaan rabnaa iskuulka inaan biyaha u furno cid aan la hadlayna lama arko ardadii fasallada ku jirtay bannaankay wada imaadeen markay arkeen in biyihii lagu soo furay ardadii markay bannaanka imaadeen macallimiintiina bannaanka imaadeenna ardadii iyo macallimiintii wuxuu kala daalay xabad wuxuu u geystay jirdil macallimiintii waxaa lala dhacay kabaal waxaa lala dhacay liif waxaa lala dhacay xabad waxaa jirta baabuur badan oo kuwa iskuulka ardada qaada ay ka mid yihiin oo dhaawacyo ku yaalliin bannaanka yaallin waa arki kartaan waxaa weynay hal mas-uul oo iska daa macnaha u damqanaya macnaha arday iyo macallin sidoo kale qaar ka mida waalidiinta dhalay ardayda wax ku baratay iskuulka hayaan ee la weeraray oo difaacanaya goobtooda waxbarasho ayaa iyagana ka cabanaya dhibaato uu u geystay guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban howlwadaaga waxaan u sheegaynaa dad baaba'ay oo masaakiina oo iska lagu tuntay oo noloshii loo qaybsaday oo qoyo lagu hajuumay oo xabaddaas xataa na lagu riday gacmahana loo qabsaday oo biyihii laamiga howlwadaag iyo hodan ka yimid oo laamiga joogay lagu furaayo oo awoodna lagu shubaayo oo ilaa shiir kale ilaa hodan ka yimid laamiga baar ubax iyo balaagsi biyaha yaalla aan lagu baabi'inaa ha nalaga qabto mustaf ha nalaga qabto mustaf ma rabno ma doonayno wauna laayay dadaw nagu dhammeeyey xabaduhu nugu ridana waa kuwa waa kuwaas oo nugu laayo oo nugu riday ayagoo kumanyaanahan haynaa gacmuhu naga jebiyey dadaan anke dhiig ka baxaya wuuna baabi'iyey dhibanayaalaan nahay gudoomiyayaasha dowladda federaalka ugu magacaaban degmooyinka magaalada muqdisho ayaa dhibaato fara badan ku haya bulshada iyo ganacsatada kala duwan iyadoona inta badan ay dadka u dhibaateeyaan qandaraasyo ay la soo galaan hay-ado shisheeye iyo sidoo kale xubno kale oo ay lacago ka qaateen bannaanbaxyo ballaaran oo lagu difaacayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa maalintii shalay waxay ka dhaceen magaalada burco ee gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya warbixinta warkaas waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer islamarkaana uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalka faransiiska kaasoo dhowaan sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta rasuulkeenna moxamed salaallahu calayhi wasalam dadka bannaanbaxa dhigayay oo ahaa kuwa aad u caraysan islamarkaana ku dhawaaqayay eraya ka dhan ah xukuumadda faransiiska ayaa si cad u sheegay inay jawaab ka bixinayaan tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada burco islamarkaana isugu jiray culimo dhallinyaro odayaal iyo haween ayaa waxay fagaaraha ku gubeen calanka faransiiska waxayna sheegeen inay ka cadhaysan yihiin hadalka dhowaan ka soo yeeray xukuumadda waddankaas nebigeenna waxaan maanta ugu hiilinaynaa cod baan ugu hiilinaynaa gacan baan ugu hiilinaynaa maalintayna soo marto waxaannu ka xunnahay oo arrintayadaasoo mujtamaci maanta u soo baxnay dawladda faransiiska cayday ee iblayska aha caayay nebigeena yidhi waxaan kaga noqdanna ma garanayo ee nebiga nacdan ilaahay ha ku ridaan leenay arrinta kale walaalayaal qof kastooo muslima meel kastoo adduunka ka joogo waxa waajib ku ah inuu nebiga u hiiliyo sala allahu calayh wasalam ilaahay waxaan ka baryanaa ninka gaalada ee faransiiska inuu ilaahay dumiyo inuu ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay ciisi siiyo annagu nabigeenna sala allahu calay wasallam waanu hiilinaynaa diin baanu ku hiilinaynaa af baanu ku hiilinaynaa gacan baanu ku hiilinaynaa gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar sidoo kale dadka bannaanbaxa dhigay waxaa qayb ka ahaa ganacsatada kuwaasoo sheegay inay joojin doonaan dhammaan agabyada uga imaan jiray gudaha dalka faransiiska taasoo ay ka midaysan yihiin guud ahaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku nool caalamka waxaannu haddaanu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaannu joojinno dhammaanba wixii alaabaha ee aanu ka keeni jirray dalka faransiiska ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdali korkiisa ha ahaato
ee aflagaadeeya waannu ka soo hor jeednaa af baannu ugu hilnaynaa uxniyaannu ugu hilnaynaa allahu akbar faransiisku ha dhaho ha noolaada muslimku allahu akbar ilaahay waa weyno waaxida madaxweynaha faransiiska ee makron iyo dowladdiisa alla ha rido allahajiyo ilaahay waxaan uga baranaynaa in faransiiska ilaahay baabi'iyo sidee buu nabigeenna sallallahu calay wasallam aflagaadeeya tan iyo markii uu madaxweynaha waddanka faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron uu si cad u sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta nebigeenna maqaamka sare leh waxaa guud ahaan waddamada muslimiinta ka dhacayay bannaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowro sharci ah u soo xirtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha hubeer ee ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere waa kan maxamed muudey axmed abuumuslim oo ka warramaya dowradan sharciga ah oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay labaatan ruux oo ka tirsan waxgaradka beesha hubeer ee degtaa qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gedo gaar ahaan qaybtooda ku nool deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere munaasabadii lagu soo xirayay dowrada sharciga ah ee loo qabtay waxgaradka beesha hubeer ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ee gobolka gedo kuwaas oo dardaaranno muhiim ah u jeediyey ardaydii ka faa'iidaysatay dowrada sharciga ah qaar ka mid ah dadkii loo qabtay dowrada ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixinaya duruustii ay qaateen iyaga oona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocani oo kale ciise midey maxamed alidha ilaahay kitaabkiisa lagu akhrinay muddo saddex beri ahna la akhrinay kitaabo afar kitaab ah ee lagu akhrinayay khud caqiidata ay ka mid tahay siiro ay ka mid tahay waajibaad uu ka mid yahay waxyaabo badana laga faa'iiday ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay marka alxamdulilah manlankii nool insha allah in iswalbarada kor lankaa darroogo oo ursusofsad gabo walmarada kor yaan eed eed inka baagan bismillaahi magaagay meelareey cabdiqaadir xuseen macalin inta mayga qaadanay saddex bere doori saddex bere qaadatiya ardibnaya antraininka akhriyaay cashiro kala duwan sida towxiidka iyo ardibna may ardibna miilaka qaadanay shuruuda salaad iyo shuruuda salaada iyo ad- waxyaabo badan oo khayraad ayaa ardibna miil iidan ku qaadanay sidoo kale ugaaska beesha hobeer ugaas ibraahim ugaas manuur maxamed ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanka ilbeete isaga oo na sheegaya in ay haystaan amni iyo xasilooni lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka een waxaanu ku sugannahay been deegaanka ilbaato maasha allah deegaanka horumarkiis aad buu u fiican yahay ilaahay baa nooga gargaaray marka nicmo badan baan haysanaa oo sida hadda degmada aan ku sugannahay oo oo ku magacaaban ilbaato sida xaaladeeda iyo wixii barmaamusho ah iyo hadda bulshada ku nool aad iyo aad bay boqolkiiba boqol xeerkooda u sarreeya dadkan waxay ku tiirsan yihiin hoole iyo beere ayay ku tiirsan yihiin marka maasha allah hoolahoodayna ilaahay baa u barakeeyey aad baa nicmo badan u haystaan marka adi intaas way alxamdulilah beerihiina kolley hadda unbaa maasha allah degmada hadda aan joogno oo ku magacaaban degmadii baar dheere xarunteeda waa ilbaato amniyadeedii iyo nabadgelyadeeda wax hadda oo amni darraa ka jira maba lahanba ilaahay baa noo gargaaray alxamdulilah boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u wanaagsan tahay deegaanka ilbeete ee ka tirsan wilaayada godow ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhinaca waxbarashada ah iyada oona deegaanka ay ka furan yihiin maxaadiyo sharci ah iyo xarumo ay wax ku bartaan dumarka muslimaadka ah ee ku nool halkaasi ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa ka cabanaya dhibaatooyin iyo nolol xumo ku haysato waddankaasi iyadoona ay sii kordhayaan boobka lagu hayo xarumahooda ganacsiga tafaasiisha warkaas waxaa soo gudbinaya haashim cabdinaasir dalka koonfur afrika waxaa ku nool ganacsato soomaaliyeed oo aad u badan kuwaas oo noloshooda ka maaraya xoogaa ganacsi ah oo ay ku leeyihiin gudaha waddankaas waxaana loo geystaa falal isugu jira dhac iyo dilal bareer ah oo ay kala kulmayaan burcadbadeed koonfur afrikaan ah warbaahinta ayaa sannadihii iyo bilooyinka lasoo dhaafay waxay aad u tebinayeen wararka la xiriiray dhibaatooyinka haysta ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kuwaas oo si joogta ula kulma falalka isugu jira cunsurinimo iyo boob ay ku hayaan burcada u dhalatay waddanka koonfur afrika cabdiraxmaan maxamuud axmed waa ganacsade soomaaliyeed oo in muddo ah ku noolay waddankaas wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyin uu isagu goobjoog u ahaa oo lagu dilay dad badan oo soomaaliyeed sou africa dad badan oo soomaaliyeed oo walaalahay ah oo aan aqaano hebel iyo hebel oo aan weliba saacado ismoognaa lagu dilay sidii runta ah lagu dhaawacay waa dareemi karaa qaarkood hadda alxamdulilaahi dhibkooda ilaah u saqiilay magaaladay joogaan hadda waa shaqaystaan waa waa joogaan qaarna waaba tageenba tii rabbi u timid waa lagu dilay waxaan deganahay magaalada bulugwaani ugu yaraan siddeed sano waxaan ganacsadaa qudaar maalin maalmaha ka mid ah ayaa qolo tuuga ah soo warartay magaalada waxay gubeen laba gaari gaari anigaa lahaay gaarina yar waxaan lahay walaalkay saaxiibkay ah gaarigana wuxuu saarnaa qudaar waa lagu gubay qudaartii hantiyaa ku jirta hantidii waa lagu gubay wakhtaas ilaa haddana qudaaraan qadaa sidoo kale wuxuu sharaxaad dheeriya ka bixinayaa waxyaabaha uu ka ganacsado isagoo sheegaya inuu shaqada ugu badan ee u qabtaa ay tahay ka ganacsiga qudaarta oo uu sheegay inay ka iibsadaan bulshooyin kala duwan oo ku nool waddankaasi qudaarta hadda aan dhex fadhiyo n waa qudaartaan ka ganacsada si runta ah n waxaa iibsado n dadka soomaalida ah etoobiyaanka dadka madowga ah waddada maraayaan intaba waa iibsadaan sababtoo qudaar laami lagu gadaayo ama wadda lagu gadaayo ama meel qof dhaafaysa male qudaarta ma aha kontrabaan ma aha waxa guryaha qofka lagu geynayo uu leeyahay war waxaa soo xado gad maaha qudaarka cidu allaale ciddii waddada maraysa ayaa iga iibsada maalintaas soo gala ilaa hadda shaqadeyda sanad maahan inta wixii ka dambeeyey waxaan gadaya qudaar kow iyo toban sanaan deganaa magaalada aan south africa joogaa sanad maahane toban sano waxaan gadaya qudaar sideed sano waddankaan ku gadaayay laba sano waxaan ku gadaaya bumulaanka meel la yidhaho boordarka oo u dhow yahay mozambique iyo south africa boordarka
soomaali badan ayaa sannadihii lasoo dhaafay kusii qulqulayay waddanka koonfur afrika halkaas oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dilal joogto ah oo loo geysanayo ololo nadaafadeed oo lagu hagaajinayay waraha biyaha iyo sidoo kale waddooyinka ayaa laga sameeyey deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose warbixinta warkaas waa kan mahad cubeyd cali iyadoo maalmahanba dib u habeyn lagu sameynayay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa warbixin guud ka bixiyey qaar ka mid ah guddiga qaabilsan howlaha ka socda deegaanka kunyo waxayna ka hadleen halka ay wax u marayaan waana kan injineer maxamuud oo loo yaqaan awowe oo ka waramaya arrinkaas mashruuca kan dib u habaynta kunyo barow waxaanu bilownay kow iyo labaatankii safar shan iyo toban beri baa mashruuca kanu socday ilaahay baa mahad iskaleh meel wanaagsan ayuu gaaray wax wanaagsan baa la qabtay wax wanaagsanuna oo badanuna waa dhiman yihiin waxaanu wax ka qabanay warihii magaalada tan ku yaalay oo afar warood ahaa ayaanu wax ka qabanay warahaas oo aanu u arkaynay haddii roob yimaado in dhibaato weyn ay ku tahay kunyo barow wuxuu sidoo kale sheegay halka ay haatan wax u marayaan hadda waxay wax noo marayaan hawshii aanu u istaagnay mahad ilaahay baa iska leh humma walaalihii teknikada watay oo ah si si hagar la-aana hawsha tan wax uga qabtay hadday noqoto warihii oo qaar loqoday qaar la habeeyey haddee bakunma hadday noqoto jidadkii magaalada ama kuwii soo gelaya aan noqoto ama kuwii magaalada dhexdooda isku xiraya aan noqotee howlahaas oo kala gedisan ayaa si wada jir ah annaga iyo iyaguba aanu wax uga qabannay in kumeel gaar ah in badanuna waa dhiman tahay wax badanuna waa qabsoomeen sidoo kale injineer owgaab oo ka mid ah guddiga iyo injineerada hawshan faraha kula jira ayaa isna ka warramay sida uu mashruucan u socdo kunyabarow oo kale biyaha waxay kaga imaadaan magaalada bannaankeeda meel saddex kilomitr u jirta biyaha oo kasoo dhici jiray meesha saddexda kilomitr ah wartaas ayaa la aadiyey marka magaalada waxay ka badbaadeen biyihii kor oo imaan jiray ilaaha ka badbaajiyey way ka badbaadeen sida shaqada loo qabtay gudaha loo soo dhaadhacay wadooyinka kalena waxaa lagu dhigay carab buuxin godadka oo maanta biyaha fariisan jiray ayaa lasoo carbuuxshay waa lasoo dhammaystiray xaafadaha magaalada waa afar aljasiira ciin al islaam imaam bukhaari imaam muslim afarta xaafadood laba xaafadood shaqooyinkoodu ay dhammaystiran yihiin waa aljasiira iyo ciin al islaam labada xaafadood kale ayaa wax ka dhiman yihiin wuxuu sidoo kale dadka deegaanka ugu baaqay in ay nadaafadda ku dadaalaan si gaar ah xilliyada roobka marka dadkii waxaa laga rabaa iyaga naftooda isxilqaamaa xilliyada roobka u jiro oo aan shaqaalihii shaqayn karin nadaafadii iyo haddii ilaahay idin roon yahay aysan shaqayn karin baabuurtii qashinka qaadaysay waxaa la rabaa qofka inuu asaga isxilqaamo haddii gaaridameer uu soo galaan gaaridameer ku qaato ama gaarigacan ku qaato qashinka inuu iska fogeeyo qashinka intuu kaafogaya cudurkan kaafogaya haddii qashinka hoostaada soo galana cudurka waa ku haystaa marka dadka iyagaa daryaalkaas looga baahan yahay inay xisaabtaas wax ku dhuftaan mar walba shaqadana farikamoqodna faanoola waaye qolada howlaha guud iyo walaayadaba iskaashanaya inay shaqadan dib loogu soo noqdo la hagaajiyo magaaladan ay noqoto magaalo caalami oo maanta laga sheekeyo insha allahu tacaala wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa mashaariic badan oo waxtar u leh bulshada horey uga fulisay guud ahaan gobolka gaar ahaan deegaanka kunyabarow halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada booliiska maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin madow ah iyagoona dhaawacay tobannaan kale oo dhigayay dibadbaxyo ka dhan ah askarta booliiska ee geystay falkaasi saacadihii lasoo dhaafay waddanka maraykanka waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday dil ay booliiska u geysteen nin madow ah kaasoo ku sugnaa galbeedka magaalada fiilaad lafiya ee dalka maraykanka boqolaal dibadbaxayaal ah iyo ciidamada booliiska ayaa isku fara saaray waddada laamiga ah ee magaalada fiilaad lafiya halkaasoo lagu dhaawacay afar ka tirsan askarta booliiska maraykanka muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayey ciidamada booliiska oo isku geedaamay ninka madowga ah waxaana ay halkaasi ugu geysteen toogasho bareer ah marka laga soo tago toogashada ay geysteen ciidamada booliiska waxaa kale oo ay dhaawaceen soddon ruux halka ay xabsiyada u taxaabeen soddon kale oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha waddanka maraykanka waxaa bilo ka hor ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeeday dil sidaan oo kale ay ciidamada booliiska u geysteen nin madow ah oo lagu magacaabi jiray georgi floyd warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta